magaalada muqdisho oo isu diyaarinaysa munaasabada ciidda carafo ayaa lagu soo waramayaa inay kor u kaceen qiimaha xoolaha warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waxaa sare u kac uu ku yimid qiimaha ariga xilli ay fooda nagu soo hayso munaasabadda ciidul adxa oo ku beegan talaadada nagu soo aadan sayladaha lagu iibiyo xoolaha nool ee magaalada muqdisho ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey dad aad u fara badan oo doonaya inay xoolo iibsadaan si ay ugu allabaryaan munaasabadda ciidda halkani waa suuqa xoolaha ee degmada dayniile boqolaal qof ayaa dhooban gudaha suuqa kuwaasoo isugu jira ganacsatada ariga iyo qeybaha kale ee bulshada ee danaynaya inay xoolaha iibsadaan iyadoo sanadkanna uu aada u sarreeyo qiimaha xoolaha gaar ahaan midda ariga cabdiraxiin sheekh aadan waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa ariga ee degmada dayniile waxaana uu v o a uga waramay qiimaha ariga odxiyada ah la kala siisanayo ariga barimad wuxuu joogaa boqolyosodonboqolylabaatan joogaa ariga suguntada wuxuu joogaa boqolyo toban boqolyolabaatanuu joogaa ariga ku xiga waa boqol doolar gacanta u dambaysa waa siddeetan toddobaatan waay waa tahay markii aad fiiriso marka qiimahaas dadka raba inay udxiyada xoolaha qashaan maqaali bay ku tahay mise raqiis
kolley dadka xoogaa lacagla-aan waa iska jirtaa dadka waa qaaliyay ku tahay laakiin dadka ariga keenayn raqiisay ku tahay waa ku yar tahay laakiin dadka ariga keenay raqiisay ku tahay dadka ariga rabana qaaliyay ku tahay marka sanadkan markaad fiiriso iyo sanadkii hore aad isbarbar dhigto arigu qiimihiisa ma kacay mise hoosuu u dhacay
tana qaali ah ariga qiimaha laga soo bixiyey tana qaali ah dadkuna xoogaa lacagla-aan waxbay ka cabanayaan balse ariga lacagta laga soo bixiyey aan ka soo bixinnay lacag qaaliya waaye dadkan raqiisay ku rabaan isfaham noocaas waa jira isfaham waay noocaas waa jira dadka aad ay u badan yihiin sideedana suuqa wuxuu bilowdaa maanta maanta waa sideedaad berri waa sagaalaad sagaalaad iyo tobnaad ariga markaasaa la kataaba maanta camal ariga waa bilaa waaye dadka xoogaha gaanta waa la soo galay balse berri iyo saa damba rajo fiican leenahay insha allah dadka u soo xoolo doontay sayladda ariga ee degmada dayniile ayaa qaarkood ka cabanaya qiimaha ariga oo sare u kac uu ku yimid taasoo ka bedelan qaabkii ay wax ku iibsan jireen sannadihii hore magacee waxaa laydhaha mamuna barra kulmiye waxaa ka yimid degmada dayniile xoolo ciideedaan soo doono aad iyo aad iidda waa ku faraxsannahay maalin weyn oo muslimiinta ciiddoodii ah waa ku faraxsannahay waa tahay ciidda marka xooluhu qaali miya qaali waay xooluhu boqollixdan boqolyo konton boqolyo afartan qobtaantam waay
marka adi meeqa neefaad rabtaa inaa iibsato maya anu ilaa laba ilaa saddexaan raba haddaa leedaha insha allah oo aad ku allabariso haa ku allabaryo oo ku ducayso ulxiyada xoolu waa qaali xoolu waa qaali aada qaali u yihiin boqol iyo lixdan boqol iyo konton qof wixii awooday gadanaysaa insha allah waa tahay ciiddii hore iyo ciidan ciiddii hore ciidahana ciidahanaba beec badanba xoolo badana la keena xoolo badana la keena waa xoolu waa badan yihiin lacagtoodana badan taha lacag la-aanaa jirto dadka waa jabkiisu aad lacag la-aanaa jirto wadanka lacag oo jirto waxna waa gadanaya waxna waa haystaan waxna ma haystaan marka laga soo tago hadalka muumino barre waxaa jira dadyow kale oo aaminsan in qiimaha xooluhu uu ka jaban yahay sannadkii hore sida uu ku waramayo farxaan daahir oo ka mid a dadkii aan kula kulmay sayladda xoolaha ee dayniile waxaan soo doonanay xoolihii oo idilaxdaada maasha allah suuq waa fiican yahay qiimaha xooluhuna aad u wanaagsan yahay sida iidihii hore kale maahan iidda xoolaha si wanaagsana loo keenay degmada hodan aan ka imaaday oon ka soo aadaya suuqan oo isla degmada daynilo ka tirsan yahay marka maasha allah waaye iiddana waa si fiican u socotaa jawigeeda waa alxamdulilah walaa niyo xilligii hore sida aa jireen neefka weyn oo maasha allada boqoliyo toddobaatan oo aa jiray laakiin xilligan boqoliyo konton boqoliyo afartan hoos u dhaca la dareema xoolihii aad loo wada keenay sida iidihi hore kale maaha waa gartay marka dadku siday u iibsanayaan si wanaagsan si wanaagsan suuqa aad soo istaagtid iyo meeshii xoolo lagu gadaayo jaamaca ka jiro waa la kala sugaa mootooyinka iyo dadka xoolaha qaadanaya iyo waddada dhan waa saxmad aada u dareema inay iidalaxa tahay dadkuna si wanaagsan u iidayaan xoolaan u gadanaya waa tahay meeqa neefa adigu saaka iibsatay ilaa saaka waxaan iibsaday ilaa afar neef haddana dad kaleo asxaabtaan raba inaan dhowr neef kale u iibiyo haddii ilaa yidhaahdo oo yidhi iisoo qaad sanad waliba marka la gaaro xilliga munaasabadda ciidul adxa waxaa suuqyada xoolaha ee magaalada muqdisho soo camira dhallinyaro aqoon durugsan u leh gowraca xoolaha kuwaasoo fursad ay dhaqaale ka sameeyaan ka hela halkaasi waxaana dhallintani dadka xoolaha ka iibsada suuqyada ay u raacaan guryahooda si ay neefka ugu soo bireeyaan waa kan mid ka mida raggaasi xoolaha suuqa arigaa laga wadaa qof kastaba macnaha gurigiisa qaar loo geeya qaarna godkaa lagu qalaa tafant soomaa marka heshiiskiina macnaha qiimihii lagu heshiilay waa haddana iid iid baa sarkacsan yahay walaa maalinta iidda xisaab ma laha waa soo badanayaan dadka xoolaha qalaya halkii ma fahamta maalmaha kale waa gabaabsi adiga soddon ruux alaa labaatan iyo shan ruux camal meelaha lagu joogaa laakiin hadda allaa laba boqol camal waa gaaraysaa qalay ah xaafadaha kala duwan raacaya qaarna godkaa loogu qalaya godkaa ku diyaarsan yihiin waa tahay dadka marka qiimo noocee ayaa ka qaadataan marka ariga laga iibiyey kadib
qiimaha hadba waa si dadkana waa kala fiican yihiin waa kala dabeecad fiican yihiin kuwa dhaq- dhaqaalaha waa kala saadsan yihiin ee mid labaatan iyo shanaa laga qaataa mid labaatanaa laga qaataa mid tobanaa laga qaataa mid toban iyo shanaa laga qaataa laakiin tobanaa ugu dambaysa laasti dhinaca kale maamulka gobolka banaadir ayaa digniin ay soo saareen dhowaan waxa ay shacabka magaalada muqdisho ku amreen in maalmaha ciidda aan xoolaha lagu gowraci karin guryaha hortooda sababo la xiriira ilaalinta nadaafadda deegaanka waxaanay taa beddelkeeda soo jeediyeen in xoolaha lagu bireeyo goobaha kawaanada ah ee loogu talagalay ciidul adxaa oo sidoo kalena ay dadka soomaaliyeed u yaqaanaan ciid weyney ayaa ah ciidda labaad ee dadka muslimiinta ay u dabaaldegaan waxaanay ku beegantaa tobanka bisha dulxaj ee taariikhda islaamka xilligaasoo gebagaba u ah taagnida xujayda ee banka carafo waana ciid ay muslimiintu huraan ama gowracaan neefaf xoolo ah iyadoo ay xusid mudan tahay in ciidul adxaadii labaad ay ku soo aadayso xilli uu dunida ka jiro cudurka safmarka covid sagaal iyo toban xasan kaafi qoyste v o a muqdisho